faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed redio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdiqadar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic reediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdillah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
subax wanaagsan halkaan u reediyo cadaado kusoo dhawaada warka subax qodobada saaka aad maqli doontaan waxaa ugu dooroon maamulka ehl sunna jamaca oo dowladda federaalk soomaaliya ka dalbaday inuu siduu yahay ay u hirgeysto heshiiskii la wadagalay wasiirka arrimaha guud ah maamulka hirshabelle oo sheegay in la xali doono tabashada waxgaradka buluberde ka qabaan maamulka hirshabelle waxgaradka magaalada buluberde ee gobolka hiilan oo sheegay in maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo xafiiska xaalaanta ay u gudbiyeen dad lagu tuhmayo dilkii dad shacabaha lagu geystay magaalada buluberde ee gobolka hiiraan faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaysa weerar xalay xubno ka tirsan daalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta doy labaatanaad oo xukno kala duwan ku rid darrar loo haysto dilka laa naxariistay kornel maxamed cali maco lagu geystay duulaadka magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan qaar ka mida siyaasiyiinta deegaanka galmudug rajo wanaagsan ka muujiyay dhaqangelinta heshiiska ay wadagaleen dowladda federaalka iyo ururka hela sunno madaxweynaha puntland siciid cabdullaahi diin oo dalkaas ku tagga imaaratka carabta heshiis aysan waxba ku ogeyn dowladda federaalka kula galay hay-ad laga leeyahay gudaha waddankaasi maamulka jubbaland iyo qaar ka mid a shacabka degmada dhobley oo ka xamanay roomi higaan ah kuwa oo jiray dhammaan wadooyinkii soo gelayay iyo garoonka diyaaradaha magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose intaasaad maqasheen waxay hayeen qodobada ugu dookoran warka subaxee saakay gooru diyaagooba warkaas hoontaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan waa subax jimca saaxiibada dhegeysanaya oo taariikhdan ku aasaysan tahay saddex iyo tobanka bisha labiyo tobnaad ee disembar sannada labaatan toban iyo sagaal saaka waxaa noo waramaysaa anase cali xuseen mahadsanid xasan markaana warkii oo dhan maamulka ahlu sunna ayaa dowladda federaalk soomaaliya ka dalbaday inay siduu yahay u hirgeliso heshiiska la wadagalay maalin ka hor ayay ahayd markii dowladda federaalka soomaaliya iyo ururka ahlusunna ay heshiis caalami ah ku saxiideen magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug heshiiskaasi oo ahaa in ururka ahlusunna ay ku yeelato baarlamaanka galmudug ee lasoo dhisayo labaatan xildhibaan heshiiskaas ay ku gaareen magaalada dhuusanbareeb dowladda federaalk soomaaliya iyo ururka ahlu sunna ayaa waxaa dowladda federaalk soomaaliya u saxiixay wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriye dhanka kale ahlu sunna ayaa waxaa u saxiixay sheekh maxamed shaakir madaxa xukuumadda galmudug dhanka kale ururka ahlu sunna ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey heshiiska ay ku kala sixiideen dowladda federaalk soomaaliya iyo ururka ahlu sunna magaalada dhuusanbareeb ee xarunta galmudug xildhibaan shaacir sheega oo ka mid ah xildhi- xildhibaanada baarlamaanka galmudug oo kasoo gala dhanka ahlu sunna oo warbaahinta la hadla ayaa sheega hadalkan eh, hankii ahay iyo ba- eh, heshiiskii hore ay la gashay dowladdu indhaha ayay ka qabsatay markay fiiriday muddadan lixda bilooda ee degaanka dowlad la'aanta iyo maamul la'aanta ka jirta markay arkeen ahlu sunna waa culumo weligood inay dadka u dhimriyaan sulxo qaataan heshiis qaataan waa lagu ogaay waana qaateen ayadiina kasoo dhalaneen waxay mudan yihiin in loo mahad celiyo waa dowladda federaalka iyo ahlusunna waljamaaca ammaanta ayagaa iskale dad kale ayaan lala raadin dadka kale haddii goobjoog u noqdaan ama ay ka goobjoog noqdaan wax mataqaanaa en ahmiyad gaarahoo lagu tilmaamo oo looga fadliyaale intan ma jirto ammaanta heshiiskaas waxaan ku koobahayaa dowladda federaalka iyo ahlusunna waljamaaca siday uga soo dhalaaleen mahad ilaah baa iskale ayagana looga mahad celinayaa aad iyo aad heshiiskan waa rajaynaynaa inuu fulo kii horaa wax badan aan ka soo marnay dhibaato iyo foolxumo badan kiiba horaa dhigay dibudhac badan buu nagu dhigay waa rajaynaynaa dadku caqli buu leeyahay aqoon buu leeyahay xirfad buu leeyahay degaankay u dhasheen inta howsha gacanta ku haya hadday noqoto wasaaraddii hadday noqoto xukuumaddii hadday noqoto dowladda guud xildhibaanadii federaalka ahay kuwii senatarada ahay degaan doorashadooda ay inta tahay intaba rajo weyn bay ka qabaan waa la isgarabsanaya haddii la- haddii alla yidhaahdo howshaasna si degdeg ayay ku dhammaanaysaa biidnillahi alkariim Eh, wixii xigi doono waxay noqon doonaan wax la yidhaahdo farsamo ama technicality arrintaas waxaan rabaa inaan u daayo wasaaraddii iyo guddigii ku shaqo lahay ayagaa cinwaankii soo samayn doona ayagaa habraac dambe keeni doona bacdamaa kii hore uu habac galay waxaan u daynahayaa wasaaradda arrimaha gudaha oo ay shaqadeedu tahay ahlusunna waljamaaca kaalinteeda iyadana waa ka soo dhalaalaysaa qayb bay ku siinaysaa juhdi badan bay la gelinaysaa sida arrintan ay u taabogasha haddii ilaahay yidhaahdo taas waxay ku xiran tahay hadba hadba sida loo soo xulo xibla xildhibaanada deegaanka xaqiiqatan horta hawshu waxay ka falantaa marka ugu horreydo waa odayaasha dhaqanka odayaasha dhaqanka hadday soo xulaan xildhibaano taya leh aqoon leh ee deegaankan inuu wax noqdo ee ka go'da experience fiican leh hadday keenaan galmudug waa dhismaysaa sababtu waxay tahay dowlad saldhigeedu waa baarlamaan baarlamaankana saldhig waxa u ah odayaasha dhaqanka anugu waxaan qabaa eh, galmudug hadday dhisanto oo ay labadeeda lugood ku istaagto ay shaqaydana ma haddaas waxaa loo celinahayaa odayaasha dhaqanka ee soo xulaya saldhiggii galmudug ee baarlamaanka ahay hadday habacdana odayaasha ayadda iskale baaqaasaan uga jeedinaya odayaasha ha hubiyaano ha ku dadaalaano ha ku mitadaano wiilal iyo gabdho aqoon waxtar iyo farsamo ule degaankana wax u qaban karaa noo soo miiraan wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle ayaa sheegay in la xallin doono tabashada waxgaradka buulo berde ay ka qabaan maamulka hirshabeelle dhinaca kale waxgaradka magaalada buulo berde ayaa sheegay inay maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo xafiiska xidh ilaalinta ay u gudbiyeen dad lagu tuhmayo dilka dadka shacabka loo geysta gudaha magaaladaasi xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya magaalada buloberde ee gobolka hiiraan ee hirshabelle waxaa gaaray wasiirka arrimaha gudaha maamulka hirshabelle maxamed cali cadla halkaasuu u tagay siduu u xallin lahaa xiisad ka dhalatay xilka qaadis iyo magacaabis uu ku sameeyey maamulka degmada buloberde ee gobolka hiiraan ee hirshabelle oo ay kasoo horjeestaan bulshada ku nool gudaha deegaankaasi magaalada buloberde ee gobolka hiiraan ee hirshabelle waxaa maamila soo dhaafay ka taagnay xiisad ka dhalatay arrintaasi waxaana magaaladaasi dhowr maalmood ka dhacay banaanbax looga soo horjeedo maamulka hirshabelle si gaara wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle waxgaradka magaalada buloberde ee gobolka hiiraan ee hirshabelle ayaa ka cabanayay mas-uuliyiinta markaas laga bedelo maamulka magaalada buloberde ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle iyo sidoo kale hirgalaanta dhismaha golaha deegaanka ee maamulka magaalada buloberde ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle oo wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle ku eedeeyeen inaysan dhab ka ahayn sitaanka golaha deegaanka ee magaalada buloberde ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle wasiirka arrimaha gudaha maamulka hirshabelle maxamed cali cadla oo la hadla redio cadaado ayaa sheegay in uu u tegay buloberde siduu u xallin lahaa tabashooyin ka dhashay dhisitaanka golaha deegaanka iyo sidoo kale magacaabista maamulka magaalada buloberde ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle oo ay kasoo horjeesteen waxgaradka deegaankaasi iyo qaar ka mid a shacabka ku nool gudaha magaalada buloberde ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle waxa uu sheegay in wax kasta waha lagu dhammayn doono islamarkaasna meesha ka bixi doonaan tabashaday ka dhalatay xilka qaadista iyo sidoo kale hirgelilaanta golaha deegaanka ee buloberde bismillahi raxmaan raxiim Eh, waa mahadsantihiin eh, radio cadaado waa
weliba t waxaan u tegay beryahan waxyaaba yaryar oo maaragtay xooga buuq buuq yar oo buuq buuq hoose ah ayaa jiray marka waxyaabahaas inaan xalliyaan u tegay hadii laakiin raali noqdo ma wax yar oo maaragtay meesha waxaa la rabaa in laga dhiso golahi deegaanka marka qaabka golaha deegaanka loo loo dhisi lahaa iyo qaabka loo wax loo howl bilaabi lahaa iyo waxyaaba ku ku tacalluq oo ga- yar yara waaye waana wax beelaha dhexdooda oo hooba sida waa taqaanaa meesha haddii siyaasa hadii wasdibsa haddii ay soo galaan lama waayo isqabsi iyo maaragtay eh, isjiijiid marka wa- waxyaabahaas wax lamid ah ee wax hadda ka culus oo dhibo weyn ma jiraan meesha eh, gudoomiye waa la magacaabi jiray waana laga qaadi jiray wax doodana ma jiri jirin marka muhiimaddu waxay tahay oo kaliya een, eh, in loo gudbo councilkii in la dhiso oo hore loogu ballamay marka qolooyinka dhahaaya maaragtay een, eh, ka qaylinaya xilka qaadista iyo magacaabista waa waxay- waxay ka hadlaan dhammaan waxay isku wada aruuraan dhammaantood dhammaantood sidii council loo dhisi lahaa wax kaloo dhibaataa male Eh, haddaad xuquuqaad tihiin golo deegaan oo aan la isku waafaqsanayn ee dhisi karta ma jirto leanna golaha deegaanku waxay ku yimaadeen rabitaanka shacabka Eh, dowladuna ma keento mana la magacaabo dadku dad ayagu ay ku talagaleen oo ayagu ay ay la soo baxeen oo akhyaaraha marka hore ka shaqeeyeen dhanka kale waxgaradka deegaankaasi ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey safarka maxamed cali cadle oo ku jooga magaalada buluberdi ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle waxayna soo dhoweeyeen in la dhameeyo khilaafka ka dhashay hirgalaanta golaha deegaanka iyo sidoo kale magacaabista maamulka magaalada buluberdi ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle nabdaan cali cumar cali oo ka mid ah waxgaradka deegaankaasi oo isna la hadla radio cidaado ayaa sheegay in waxgaradka deegaankaasi ay kulamay la qaateen wasiirka islamarkaasna hadda kulamo ay u furmeen laga rajo qabo in la dhameeyo khilaafka ka dhashay magacaabista iyo sidoo kale hirgalaanta golaha deegaanka in xasaradaha la joojiyo horu socodna eh, iyo consulkii in xaaladihiisa la galo xasaradahana la joojiyo eh, wixii ismaandhaafana adigu eh, lagu dhameeyo oon isfahan lagu dhameeyo arrinka laysku soo qaaday arrinkaasuu ahay mar haddii arrinka laysku soo qaadana cid walba waxay tabanaysa markay sheegtay kadib aana maslaxa ka dambaysaa Eh, waxau naga yidhi waa isku dibacsanaan doonaa waa isfahmi doonaa waa isku dibacsanaan doonaa daadinkuna eh, wixii maaragtay eh, munaasib ahaad un ka tanasuli doontiin anaguna waxa laala waxaad dhibsanaysa inaan intada badan ka tanasuli doonaa waxbaanan oon isku sheegaynaa oo waxyaabaha laysku waysan yahay aan ka wada hadli doonaa magaalada buloberd ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle waxaa ka dhacay banaanbax ay ku dhinteen dad kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waxaana waxgaadka deegaankaasi ay sheegeen in baaritaan u socdo islamarkaasna hadda cid lagu tuhmaya ay u gudbeen maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya si baaritaan lagu sameeyo qaadi mayno oo waxaanaan ku qaadeen gacantii wax bishay iyo arrinkan ciddii lahayd baa mas-uuliyadda qaadayso dadweynuhuna waxay xaq u leeyihin xuqu- xorriyatul qowlka waxay xaq u leeyihiin waxay diidan yihiin inay ka banaan baxaan cid dadweynaha dhagax qaadata ma jirto cid xabad qaadata ma jirto cid kore tuurta cid kore tuurtana ma jirto ma garan wax kastoo laysku sheego haddaan wararka laysku sheegayaa xumaan ee, dhibaato kale maba timaadaba ama ballanbaxyo aysan dhicin ama wararka laysku sheegay aysan xumaan dhibaato kaleeta ma dhacdo Ee, waxii hadda ilaahay wixii haddaan ee, awooda ilaahay baa iskale wixii dhici rabana waa dhacayaan laakiin warka wax kasto waxaan tilmaan ka bixinay kiiskaas cidduu leeyahay in laag dhigo ee, ay yimaadiin xeer ilaalin iyo garsoor iyo dad mudan oo adugu taqaanaa ee mas-uuliyadaas leh baaritaankaas iyo arrimahaas ee, dawada bini aadamku aysan ka maarmin in la helo cid kastee xidgudubtana tuhuma waa jirtaa waxaana la weydiin doonaa waxaas markay yimaadiin ayaa fartaagu meesha u jira farta la saari doonaa iyaduna hadda ee, waa kolba waa galabsan doontaa waa qaadan doontaa laga hor dhici maayo faahfaahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar lagu qaaday magaalada boosaaso ee gobolka bari ciidamada booliska dowlad goboleedka puntland ayaa waxa ay xalay howlgallo kala duwan ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari halkaasi oo lagu weeraray sargaal ka tirsan qeybaha canshuuraha gobolka bari sargaalka ayaa kooxaha hubaysan waxaa la sheegay inay meel luuq ah rasaas kaga soo fureen sargaalka xilli uu ka adeeganayay suuqa magaalada boosaaso ha yeeshee israsaasaynta dhex martay labada sargaal iyo ragga hubaysan taas oo sababtay geerida nin u dhashay qowmiyadda oromada ciidanka booliska puntland ayaa la sheegay in magaalada boosaaso ay xalay ka sameeyeen howlgallo dad u badan dhalinyaro lagu qabtay kuwaas oo la geeyey saldhigga booliska magaalada boosaaso qof ka mid ah dadka ku nool magaalada boosaaso ayaa warbaahinta u sheegay in xilliga ay ciidamada howlgalka wadeen uu sameeyey goobo ganacsi uu saameeyey goobo ganacsi oo ku yaala goobta ay wax ka dhaceen sidoo kale ay u arkaan dad badan in ciidamada u qabteen si kastaba dhowaan ayay ahayd markii rag hubaysan ay rasaas ku fureen gaari ay wateen laba ka mid ah ciidamada puntland xilli ay ku sugnaayeen isgoyska needka ee magaalada boosaaso waxaana saraakiisha booliska ay sheegeen inay xaqiijin doonaan amniga magaalada boosaaso maxkamadda ciidamada qalabka sida soomaaliya qeybteeda toddobiyo labaatanaad ayaa xukumo kala duwan ku rida rag loo haystay dilkii korneel maxamed cali macow loogu geystay duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan jilo jaamac jilo ayaa faahfaahinaya maxkamadda ciidamada qalabka sida qeybtooda toddobiyo labaatanaad ee ka howlgasha qeybo kamid ah gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa waxa ay xukun ku riday eedeysanayaal loo haysto dilkii allaha u naxariistay marxuum gaashaanle maxamed cali macow oo lagu dilay duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan allaha u naxariistay dilkiisa ayaa dhacay goor uu ku howlanaa kala qabashada beelo ku dagaalamaya duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan xubnahan eedeysanayaasha ah ee xiraalintu ay soo eedeysay ayaa ku eedeysan in gebi ahaantoodba ay dileen allaha u naxariistay gaashaanle maxamed cali macow xukunka eedeysanayaasha ayaa waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta toddobiyo labaatanaad ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya markay aragtay caddeymaha la horkeenay maxkamadda oo ay ka mid ahaayeen kow caddeymaha laga qoray markhaatiyaasha laba qoraalka eedeysanaha laga qoray garsoorka hortiisa saddex sawirka iyo sawirka meydka marxuumka oo ay ka muuqanaysay meesha ay xabadda ka gashay iyo meesha ay ka baxday afar warqadda caddaynta dhimashada dhakhtarka markay dhagaysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedeysanayaasha sare ku xusan sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow laba xidigle xoogga maxamed cabdulle barqadle laba cabdi cumar hawarwaa saddex dable xoogga geedi axmed siyaad ay wada yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay waxayna maxkamadda ku xukuntay kow dembiile laba xidigle maxamed cabdulle barqadle oo loo yaqaano maxamed dige waxay ka xayuubisay darajadii uu lahaa ee ahayd laba xidigle waxa ayna ku xukuntay dil toobasho ah oo ah khisaastii marxuum maxamed macow xalane laba dembiile cabdi cumar hawarwaa maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah oo ah khisaastii marxuum maxamed macow xalane saddex dembiile geedi axmed siyaad waxay maxkamaddu ku xukuntay magtii dhiignoolkii dhibani laba xidigle bool bashiir cadaani axmed iyo shan sano oo xabsi ciidan ah sidoo kale taliyaha xabsiga dhexe degmada beledweyne waxaa la farayaa inuu xabsiga ka sii daayo kow dable xooga axmed muuse fiidow laba dable nise cali cabdi maxamed saddex khaliif cabdulle maxamuud oo loo yaqaano khaliifyare haddaan eed kale loo haysan ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabilaahi towfiiq qaar ka mida siyaasiyiinta deegaanada galmudug ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey dhaqangelinta heshiiska ay wadagaleen dowladda federaalk iyo ururka ahlu sunna xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya cismaan maxamed socdaal oo mar soo noqda wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka iyo dibshaysiinta ee deegaanada galmudug oo la hadla reediyo cadaado ayaa ka hadlay heshiiska maalin ka hor ay wadagaleen dowladda federaalk soomaaliya ururka lisuuna kaasoo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug heshiiskaas oo dhigaya in labaatan xildhibaan oo ka mid siddeetan sagaalka xildhibaan ee galmudug ay soo xuli doonaan maamulka elusunna jamaca ee galmudug qeybta ka islamarkaasna ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug heshiiskan ayaa waxaa dowladda federaalk soomaaliya u siixay wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabriye iyo dhinaca elusunna u siixay madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakar al xasan cismaan maxamed socdaal cismaan dheere oo ah wasiirka wasaaradda dastuurka ee galmudug ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya looga baahan yahay inay filisto heshiiska ay la gashay maamulka elusunna jamaca si uu u dhisma galmudug loo dhan yahay taas oo ka dhisanta deegaanada galmudug si gaara magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya hadda heshiiska ay la gashay maamulka elusunna jamaca uu yahay heshiis xal ay bede islamarkaasna looga baahan yahay inay dhammaystirto islamarkaasna si loo ambaqaado dhammaystirka deegaanada galmudug ee laga dhisayo galmudug loo leeyahay horta marka hore waxaa kaga warqabtaa galmudug dastuuri lahayd system ay ahayd baan kow toban dalood wax lagu qaybiyey sidaas marka la fiirsho waxa dadkaanu maaragtay lama haysto dastuurka waa wax uun oo kor laga keenay oo maadaama maamulkii galguud uu dumay fursadna ay yeeshay dowladda federaalka inay iyadu gacmaheeda ay wax ku samaysato oo inu ku samayso maadaama la arag had cid kale wax lagu hadleeyo waa gartay marka iyagoo kolley xal ayay diday sidaas sida mu sida muuqata laakiin waxa la sameeyey maaha wax dastuuriya maaha laakiin waa wax ma- loo loo arkay xaal dastuur iyo sidee waxa loo bidaa wax dabca lagu gaaray waa wax sidaas wey Eh, runtii madaxda puntland inaad loo sheegtay eh, waxa weeye ayaga laftigoodaanba kuu sheegay inaysan wax dastuuri ahayn oo wax maaragtay iyagoo sabka war qabta bulshada reer galmudug eh, waa muxuu ahaa waxbay ku heshiiyeen Eh, qaar wax ku qaybsadeen qaar wax ku dhisteen Eh, tan waa arrin eh, maslaxad ay dowladda mudoole aan dastuur ahayn weeye awood sheegasho man oo lama dhigi karo waayo waxaan dhigi karaa haddii awoodis ayadaaba awood leh sababtoo tahay ayagu dadka iyagoo kamid ah haddii intaas loo qoondeeyey walow aniga sidaan ka warqabo eh, iyada laftigeeda labaatanka iyo four point five iska ahaa doono oo saas lagu qaybi doono laakiin talo dhaasa bay ku yeel ay ku yeel ay ku leeyihiin marka anuma arko iyaga in lagu joor falay Eh, waxaad haystaan inay buro haystaan haddii saa ku nabadgalaan waxay u baahan tahay in la hubiyo u baahan tahay horta waxaa weeye warqadda wax waa lagu soo qori karaa waxna waa la sheegi karaa media waa laga sheegi karaa waxaa shardiya wixii lagu heshiiyey in la fuliyo oo dhinacyadii ku heshiiyey inay ka dhareeyaan marka taas waxaa la arki doonaa maalmaha soo socda ayaa la arki doonaa wixii inay sida loo sheegay u galaan iyo inay wax kale ay yimaadaan marka waa weli waxa hadda lagu degdegi kara maaha waxa weeye in la hubiyo maalmaha soo socda ayay u baahan walahi horta kan iyo waa kala duwan yihiin iyo midka hore oo soddon iyo shantaa waa kala duwan saas leeyahay horta waxa weeye kii hore waxaa wada galay hayada iyo wasaaradda reer gudaha laakiin kan waxaa qayb ka ah international community baa qayb ka ah sidaan ka warqabo waxaa mediation iyo xiriiriye ka ahaa ambassadorka eh, ma- eh, maraykanka marka waa waxa midkan lawada og yahay oo si maaragtay eh, guud loo gaaray deegaanada galmudug in muddo ah waxaa ka taagnaa khilaaf ka dhashay guddigii doorashooyinka ee soo magacooday wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya taasi oo kasoo horjeestay maamulkii ersonal jaamac ee fadhigosiyaha magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaana taas hadda ay muuqata in xal ka gaaray kadib markii dowladda federaalk soomaaliya iyo ururka hilsunna ay heshiis rasmiga ka gaareen khilaafaad ka dhex taaran dhisidda galmudug loo dhanyahay taas oo isku hayeen qaabka loo soo dhisi lahaa xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug iyo madaxda galmudug madaxweynaha maamulka puntland ayaa dalka imaaraadka heshiis aysan waxba ka ogeyn dowladda federaalka kula galay hay-adaha laga leeyahay waddankaasi jilo jaamac jilo ayaa faahfaahinaya maamulka puntland ee soomaaliyeed iyo ay hadda bisha cas ee laga leeyahay dalka imaaraadka carabta ayaa kala saxeexday heshiis wada shaqayneed oo ogolaanaya in hay-adda bisha cas ee laga leeyahay dalka imaaraadka carabta ay xafiisya ka furato deegaanada maamulka puntland si ay u fududeyso arrimaha gargaarka bani-aadanimo ee xafiisyadan ay ka faa'iideysan doonto dowlad goboleedka puntland madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni oo ku sugan dalka imaaraadka carabta ayaa saxiixay heshiiskan wada shaqayneed ee dowladda puntland iyo hay-adda bisha cas ee dalka imaaraadka carabta dhinaca hay-adda bisha cas ee laga leeyahay imaaraadka carabta waxaa heshiiskan u saxiixay xogayaha guud ee hay-addaasi ee lagu magacaabo maxamed ataaq al falaahi maamulka puntland ayaa isbuucyadan dambe waxa uu ku howlanaa ka shaqaynta xaaladaha arrimaha bani-aadanimo ee ka dhashay roobabkii ka da-ay gobolada puntland waxaana jira guddiyo ay dowladdu u saartay ka shaqaynta arrimaha bani- bani-aadanimo ee gobolada dadka ay saamaysay roobabkii duufaantii bowan ee ku dhifatay qeybo ka mid ah gobolada puntland xafiiska hay-adda bisha cas ee laga furayo deegaanada maamulka puntland ayaa ka mid noqon doona xafiisyada dowladda hoose kala shaqayn doona arrimaha gargaarka bani-aadanimada waxaana wafdigii ugu horeeyay ee xafiiskaasi ka socda uu gaaray maalinkii shalay ahaa magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland maamulka jubbaland iyo qaar ka mid ah shacabka degmada dhooble ayaa ka cabanaya roobab mahiigaan ah kuwaasi oo jiray dhammaan wadooyinka soo galaya iyo garoonka diyaaradaha magaaladaasi xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya magaalada dhooble ee gobolka gedo ee maamulka jubbaland waxaa ka taagan xaalad nololxumo ay wajahayaan dadka ku nool gudaha deegaankaasi sidoo kale deegaanada ku dhowdhow arrintan ayaana timin kadib markii roob lixaad leh ay ka daayeen in ka badan saddex bilood iyo bar gudaha deegaankaasi deegaanada ku dhowdhow maamulka jubbaland iyo shacabka deegaankaasi ayaa cabasho ballaaran ka muujinaya nololxumo soo wajahday kadib markii gaadiidkii geli lahaa deegaankaasi ay u suurtogeli weysay gelitaanka deegaankaas iyo sidoo kale diyaaradaha gargaar lagu gey lahaa dadka ku dhibaataysan gudaha magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose ee jubbaland gudamgaxoonka dhanka arrimaha bulshada degmada dhobley ee maamulka jubbaland oo radio cad la hadlay ayaa waxauu sheegay in xilligan dhibaatatii ugu darna ay ka taagan tahay gudaha deegaankaas islamarkaasna loo baahan yahay in gurmad deg deg ah lala soo gaaro dadka ku dhibaataysan gudaha magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland waxa uu sheegay in xilligan aysa jirin meel furan oo islamarkaasna dadka ku nool gudaha magaalada dhobley ay uga soo gudbi karaan cuntada iyo sidoo kale waxyaabaha ay u baahan yihiin islamarkaasna dhibaato xoog leh ay ku tahay kusii noloshaha gudaha deegaankaasi dhobley oo jidadka soo gelay ee kismaayo iyo afmadow iyo jubbada dhexe jidadkii xaggaas uga imaanayay dhammaantood waa ay xiran yihiin dhanka dhobley waxay ku taallaa muxua xuduudka soomaaliya iyo kenya ku taallaa waxay dhanka kale daris la tahay magaalo la yidhahdo libooyo kenya oo dowladda kenya ay leedahay waxay ku taallaa xuduudka soomaaliya ee waddanka kenya la leedahay bay ku taalla wayna naga xiran tahay dhanka kenyana sidoo kale way naga xiran tahay gaadiid magaalada ma soo galo ilaa iyo hadda oo maanta ay tahay laba iyo toban bisha muahay december weli wax gaadiida oo furmay oo magaaladan mu ahaye ama raashin keena ama isku socodkii gaadiidko bilowday ma ay jirto alxamdulilahi rabbilcaalamiina biyo fara badan oo muu ahaye kuwa xagga kenya nooga yimid iyo kuwa kor ka dacayay cirka ayaa aad muxuahay magaalada u galay xaafadeheeda magaalada waxay ka kooban tahay shan xaafadood oo waaweyn bay ka kooban tahay xaafadaheeda hadduu muxuahay toban cishood conservative oo oo oo joogta ah uu sidii uu da-ayay uu magaalada ugu da-o waxaan kuu sheegayaa in waxyeelo weyn oo wixii horey u gaaray wax ka badan ay imanayso oo dadkuna intii hore kaydka ay haysteenna way dhamaysanayaan oo way way le-deen wax dambe u imanayana jeedku waxay leeyihin ma jirto marka waxyeelo way imanaysaa isma weydiin intaa iyada laakiin allah ka magan gelinaa insha allah xaaladda guud ee dobley waa waa horta alla agtiisa un bay taalaa haddii roobabkan hadda ay sida hadda ay kalisha noo hayso ama roobabkan la sheegayo inay da-aan saadaasha hawada ay sheegayaan ay yimaadaan culayska magaalada yaalla mid kasii daran oo laba jibaaraa imanaya marka waxaanu filayaa si un bay noqon doontaa haddii ilaa yidhaahdo ama hay-ada gurmada ha yimaadaan ama dowladda muaha jubbaland usoo gurmatee si un bay noqon doontaa awal waxaa naga xiraa garoonka diyaarada naga xiraa hadda waxaan noo furnay alxamdulilahi rabbilcaalamiin xoog iyo iyo muxuu ahay qarash fara badan oon gelinay oo garoonka anigu waa iskala kole garoon caalami ama ehe aan biyo shuur iyo biyo urid aan ka samaynay ilaahay mahadi hadda bishan octo bishan muxuu ahay december toddobadeedii iyo sideedeedii waxaa noo furnay garoonka hadda garoonkaa noo shaqeeya marka si un baa lagu xaali doonaa haddii ebraal laga dhigo mar haddii hadda meel yar oo dhaqdhaqaaqaho muxuu ahay ilaa ay noo furantay
in ka badan saddex bilood iyo bar roob mahigaan oo ka da-ay gudaha deegaankaasi ayaa sababtay in go-aan dhammaan wadooyinka soo geli lahaa iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland mana jirto gargaar gaaray oo ka socda maamulka jubbaland iyo hay-adaha sanfalka iyo dowladda federaalka soomaaliya waxaana tan ay tahay dhibaato xoog leh hadda ay wajahayaan shacabka ku nool gudaha deegaankaasi guud ahaan intaas ayuu ku eegaya warkii subax ee saaka raadiyo cadaada warkan warka xiga subax wanaagsan